بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين فايلا كلان تفايلا قياري ميلو بوس الروكتان يسوال بوسنين دقايتان بها كدو هذا برامج كلان كورسان oo wakhtiyadan oo kalen kubaratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii la kuraabaha amiinka jamaadaha sabtada hoydaasa amiinimo khamiisahu jamaaniyaha hoydayta taarigdaniya kabeeganta siyeedka bilo tumiilama sanada lamada kun iyo tumiilita qodobada barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal amiinnimada una siinhaynaysiina dhega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh dagaalan dhexeeya ciidamada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ahaan militariga soomaaliya oo isgarabsaday iyo al-shabaab weliba garaabnimadii geekuusu ku dhiyey deegaanka goobguduud buuray walina dagaalkaas la sheegay inuu sidali khasaarin iska jarta dhimashii dhaawac faahfaahin dheeraad ah oo kubaayta dagaalkaas geeka ku dhii goobguduud buuray yaa barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaalka dheega doontaan taliyaha ciidanka qaybta lixdamaad jenaraal ibraahim yarow oo ku hadali taasoo kale qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimada uuna siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba laa ku sheegahaye abaaro markaas iyo saameyn dadkii adduunyada kulun degdeg ah oo markaas iyo geerkan iska kooyan qaar ku tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo usu ku mid ay wasiirka xanaano xanaanada xoolo iyo dhirti idaaqa ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba wasiirka beero guddoomiyaha maamulka gobolka baay oo arrimoogaas ku hadalaayaan iyo weliba iyo baaq injeediayaan hay-ado samafalka in sidanka dhaqsiaha badan walalideer dadka abaaro saameey iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaalka dheega doontaan taasoo kale qodobada kulanku warsan hamiinnimada uuna siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh maxkamadda ciidamada qalabkuwada ee soomaaliya weliba laka eedeeyey in iyo diliilka badan ee iyo sameeyaan iyo on badanyin dadka markaas laku tiri badanyi walina markaas arrimoogaas markiin kooreytii ku hadalay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkuwada ee darajada koowaad xasan shuute oo sheegay in dilka markaas maxkamadiiyo fulyaasa iyo inanfiriana dadka laku tiri badanyi iyo weliba dadka kale barnaamijka kulunku warsanya dhegaystayaalka dheega doontaan qodobada kale ee kulunku warsan hamiinnimada uuna siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh shirkii madalla wada hadalowdka iyo in iska kooyeen madaxda maamul goboleedyada dalkii iyo hoggaanka sare ee dowladda soomaaliya iyo maalintii labaad weliba isuku dareere magaalada caasimadda ee muqdisho qodobaha kubay shirka oo markaas hordhacaya barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaalka dheega doontaan magaalada qandale ee gobolka barina weliba laa sheegahaya in dagaal maalin lamaad gali isuku socda walina magaaladaas muddada lama bilood ka hor galanta ka dhikay kooxda daacish walina ciidamada puntland iyo weerar kaga adan magaaladaas walow deegaano badan oo magaalada qandale ku tirsan ciidamada iyo galanta ka dhikeen kulanku warsanya ka dheega doontaan saraakiilla ciidamada puntland oo arrimoogaas ku hadali sida shaqilanka suubii kor dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana dhallinyarada reer baydhabo dood ku saabsan oo geedka ah raadiyo warsan siinqabad iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan qaar ku mid ah dhallinyarada reer baydhabona doodaas ku qayb qaadadaayaan kulunka raadiyaha warsan iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo ka jiraan walihaniisiyada kulunka taynu ku guda jirnayo dhegaystayaal hamiidnimadan hasiin gudbii doonna mahdaa ku deerto barnaamijkooda kuwali baasaaray sida cali muuse maxamed ateeraan oo cabdullaahi nuur adan jecelo sinadaraysiyahaye markale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo kulanku warsanya hawadaiseen kulana barnaamijkii kulanku warsanya gudgale qodobkan ku horeeya barnaamijka hamiidnimadan uuna ka fiiraan weliba uusan nagadaya dagaalan dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada militariga soomaaliya iyo haan koonfur galbeed soomaaliya oo fidhika lahay deegaanka goobguduud buuray weliba geeka isu ku dhiyay raabnimadii geeka deegaankaas dagaalkaas oo la sheegay in al-shabaab iyo ha qaadeen khasaare shalduwugnu isu ku dhaladi oo hashaldeeri dhiniyadii meele ka dagaalami taliyaga ciidamada militariga soomaaliya ee qaybta lixdamaad jenaraal ibraahim yarow oo ku warbiyey faahfaahin saxaafadda ku sii dagaalkii geeka gobguud buuray kudhii waliba uus eray
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa marka koowaad mahad iska leh saakay shantii ayaa waxaa bilowday dagaal xilligii salaada subax la gelayey oo ka bilowday goobguduud goobguduud buurey ayuu ka bilowday kooxihii khawaarijiinta ayaa xilligii dadka islaamka ah ay salaada gelayeen ilaan ayagu salaad ma galaan oo salaad shaqo kuma lahane inay ka been sheegaan bisay yaqaaniin ayaa weerar ku soo qaaday ciidankii deganaa goobguduud run ahaantii ciidanku waa dagaalameen wayna iska celiyeen khasaarooyin ba-anna waa loo geystay ciidamadan ku sugan qaybtan lixdamaadna runtii xilliyo badan ay iska hor yimaadeen kooxahan khawaarijiinta oo al-shabaab dharbaaxooyin ayaa lagu dhuftay tii ugu dambaysay oo ka dhacday meesha la yidhaahdo tayeglow degmada tayeglow oo kale khasaare aad u badan baa ka gaaray amiiro badan baa kaga dhintay maantana sidaasoo kaleetaa la yeelay dharbaaxa ayna filaynin ayaa lagu dhuftay oo ciidamadu ay ku dhufteen xoogga dalka soomaaliyeed kuwa koonfur galbeed iyo booliiska soomaaliyeedba gebi ahaan waa laga wada qayb galay dagaalka maya al-shabaab ayaa weerarka soo qaaday xilligii salaada subax la gelayay oo dadka islaamka ay salaada u istaageen ayaa iyaguna weerarka soo qaadeen ilaa ayagu diin shaqo kuma lahan diinka diinta islaamka bannaanka ka taagan yihiin wallaahi annagaas kana nagaga shahiiday laakiin khasaaraha dhinacoodu u badan yahay oo run ahaantii aad iyo aad iyo aad khasaare xoog le ayaa maanta gaaray oo goobta ku gaaray deegaanka goobgaduuda buurey waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed booliska new booliska oo koonfur galbeed iyo ciidamada booliska soomaaliyeed intaba way ku sugan yihiin kolley amaradaasi waa nala siiy waan qabnaa in meelaha ay ku sugan yihiin oo deegaamada ciidamadan ay degan yihiin laga soo weerarayo in loogu tago amarkaas waa haysanaa waana ku weerarayna insha allahu tacaala waa nabad waddada goobguduud iyo baydhabo u dhexaysa wax dhiba kama jiraan howlgaballadii waa socdaan goobguduud shabeelow goobguduud buurey daynuunaay oo gobolkan baay waa ka socdaan bakoolay ka socdaan oo meelo badan oo bakool ka mid ah ayay ka socdaan morogaabe ayaa ka mid ah dhulkaas abaqbeedey dhulkaasoo dhan ciidamadu waa ka wada howlgalaan gedo oo ciidamadu ay degan yihiin sidaasoo kale iyaduna way ka howlgalaan meelaha lagu sheego ayay ku bartilmaameed sidaan ay ugu tagaan
mayn dhiyan mas'alo dogongo maynin dange mas'al rijaalu malhuren internetna myfi 4g lte ma aragni ima degna mugdi uulshayu ma gororow imay hayegna maren fayle mugdiluku kubahaw maylato ahaa adeega myfi 4g lte markaatama doontou lankii midagdiiska gobsada myfi 4g lte mataawiyaane mar horli in sheegay inay mas'aladiiska weelaw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshadakii ishaaratiyu myfi 4g lte
barnaamijka kulanka warsanya taratan dhegaystayaal qaybo hore ee kulanka warsanya ku guda jirnaa qodobka kale ee barnaamijka haminimadan uuna ka fiiraan weliba uusan nagadayaa deegaano ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya weliba laha ku sheegahaya in abaariyo ku jiraan abaaroogas oo la sheegay in ayuu saameeyeen dadka iyo xoolo markaas dadkaas iyo dhagadaayanba kulan degdeg ee oo geekayo in isku kooyeen qaar ku tirsan golaha wasiirada oo uu soo kumidayey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolo iyo weliba wasiirka wasaaradda beero iyo guddoomiyaga maamulka gobolka baay oo iyo ku hadaleen abaaro ku jira deegaanada koonfur galbeed yoona baaq injeediyeen hay-ado samafalka in iyo sidaanka dhaqsiya badan wala diiraan dadka abaaro saameeyeen weliba markaasan koreyntii kulanku ku hadalay guddoomiyaha maamulka gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed
bismi illahi raxmaan raxiim maantay tahay siddeedda bisha labiyo tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka maamul goboleedka koonfur galbeed waxay halkan si buuxda u sheegayaan cod dheerna ku gaarsiinaya cid allaale cidday qusayso abaaraha soo food saaray ummadda deegaankan saddexda gobol ee koonfur galbeed shabeellada hoose baay iyo bakoolba abaarahaas oo bilowday si xawlina ku socda dhibaatooyin saabeynteeda la gaadhsiiyey bulshada Eh, hadday ahaan lahayd dhinaca beeraha iyo hadday ahaan lahayd dhinaca xoolahaba abaarahaas waxay salka ku hayaan laba laba xilli roobeed oon la helin roobkii eh, gugii lasoo dhaafay iyo deyrtu hadda ah labada rooba labada roobba ay ka hooseeyeen sida cimiladu ama roobka uu ahaan jiray marka loo eego ta- eh, roobabka xilliyadooda beerihii iyo xoolihiiba aad bay u liitaan xoolihii eh, daaqii baa aada u hooseeya biyihii baa sidoo kale hooseeya beerihiina haddee maba dhalanba marka xilliga abaartan ay imaanayso waa xilli aada u adag oo gobolkan khaasatan eh, sida kumeel gaarka u ah fadhiga kumeel gaarka u ah maamul goboleedka koonfur galbeed gobolka baay khaasatan magaalada baydhabo ay soo dhoweynayso ama martigelinayso dad badan oo la soo celinayay xeryaha qaxootiga eh, dhadhaab iyo eh, m- eh, barakacyaasha kale dalka gudihiisaba ka imaanayay ayagoo kusoo hiranayay ama kusoo jiidanayay deegaankan degenaanshaha ka jira iyo nabadgelyada iyo amniga eh, nasiib daro ayay la kulmayaan xilli abaaray tahay beeruhuna aysan bixin
Eh, bismillaahi raxmaan raxiim Een, eh, shirkan jira id maanta aan isugu nimid oo ay isugu yimaadaan wasaaradaha khusaysa arrintan oo ah wasaaradda beeraha wasaaradda qorsheynta wasaaradda bii'adda een, wasaaradda xanaanaha xoolaha iyo wasaaradda maaragtay een, gargaarka bani aadanimada iyo wasaaradda biyaha iyo kuwa khuseeya guud ahaan arrimahan maaragtay ee deegaanka waxay maaragtay ugu talagaleen inay baaq een, ah, waxay ugu talagaleen inay baaq u jeediyaan ayagoo maaragtay een, ah, arrintan abaabulkeeda xooggan u lahaa gobolkan oo horkacaya guddoomiyaha gobolka oo asna kusoo qayb galay shirkan iyo ama shir- eh, shirkan jaraa'id Een, ah, ujeeddada ka dambeysa waxa weeye shirkan jaraa'id dhibaato ka soo foolle waddanka guud ahaan gaar ahaan gobolladan koonfur galbeed soomaaliya een, shabeellaha hoose gobolka baay iyo gobolka bakool iyo inta dariskooda ah een, ah, sababtana waxaa weeye ayadoo maaragtay deertan ay maaragtay roobabkii aada u yaryihiin een, ah, saameyn horena ay jirtay oo gugii uu maaragtay uu abaar ahaa haddana xoolihii isla waqtigan hadda la joogo oo marxaladii kaleeto guga intaan la gaarinba in ah, xoolihii maaragtay ay dhammaanayaan beerihii ay ooman yihiin dadkii ay bilaabeen isu gurguur gurguurid in intaasna waxaa dheer in cudurro ay jiraan oo xoolihii cudurro ay maaragtay way leynayaan oo mar haddii cudur iyo gaajo iyo oon isugu darmadaanna oo runtii tahay arrin halis ah in ah, ay u baahan tahay in maaragtay aan ah, gurmud ay hesho waxaa kaloo nasiib darro ah wakhtiga roob yaridan ama abaartan ay kusoo aaday oo ah wakhti xasaasi ah oo marxaladii kala guurka ay ku jirto dowladdii federaalka ahayd oo dowladdii horena wakhtigeeda dhammaaday dowladda kalena aan la gaarin dhismaheedii oo lagu dhex jiro iyo dowlad goboleedyadii oo ku howlan runtii dhismihii dowladda federaalka soomaaliya een, labada kun iyo lix iyo tobanka ilaa labada kun iyo labaatanka sidaa daraaddeed beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in annagoo maaragta ka faa'iidaysanayno fursaddan in ah, laga hortago abaarta soo socoto oo halis u ah dadka iyo duunyada iyo maaragtay aan ah, noolaha oo dhanba ayaan ka codsanaynaa in laga hortago abaartan in gurmud een, degdeg ah la helo in maaragtay aan ummaddan loo soo gurmudo in xoolaha ay helaan daawo inay helaan een, si almeenoo loo difaaco een, ah, cudurka aan uu haya haddaba marka waxaan rabnaa in maaragtay baaqeena dhaga nugul ay ku dhegaysato beesha caalamka sidoo kale dowladda federaalka iyada lafteedii inay maaragtay een, gacanna doorashada ay ku wado gacanna gurmudka ummadda ay ugu fidiso marka ka gobol ahaan dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ahaan waxaan ugu baaqaynaa caalamka iyo soomaali weynba in loo soo gurmado deegaanadan halista ku soo socoto oo maaragtay kusoo fool leh wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha gobolka wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka bey-adda eh, wasiir ku-xigeenka qorsheynta iskaashiga caalamiga eh, marti sharafta kale runtii waxaan ku talagalnay maanta oo bishu sideed tahay sida saaxiibadeeda iiga horreeyay wasiirada ay u sheegeen iyo governorka eh, shir jaraa'id oo ku saabsan inaan iclaamino in maamulka koonfur galbeed saddexda gobol uu ka kooban yahay ay saamaysay abaaraha ee soomaaliya ka dhacay guud ahaan Eh, abaarahaasoo runtii eh, sida hore loo sheegay eh, dadku ay micnaha gugii uu ka baaqday hore eh, deert haddana wax roob aysan da-in waxay u keentay markaasi dadku inay eh, muxuu ahaa eh, si tartiib tartiib ah u bilaabaan meeshii degay inay uga baxaan gaar ahaan marka aan ka hadlo xagga beeraha marka aan ka hadlo eh, gugii ilaa hadda wax beerasho ah oo dakhli ah oo dadka beeraleyda soo galay ma aysan jirin marka laga reebo meelo gaar ah oo eh, qudaar iyo wax la mida laga beerayay laakiin wixii beeska ahaa sida masagada oo kale dadkii abuurayey dadkii gelyada abuurayey waxaad moodaa in dhibaato xoogle ay soo fool saartay waxaana bilowday wax la yidhaahdo inay dadku ka soo qaxaan ay ka soo tagaan tuulooyinkii beeraha ay ku lahaayeen soola aadaan magaalooyinka waaweyn halkaasoo ay ka abuurantay baraka cusub oo ah in degmooyinkii waaweynaa gaar ahaan marka aan ka hadlo gobolka ambaay oo kale iyada oo qaxootigii dhaab uu kusoo ku soo gurmayo oo labadii cishaba maalin diyaaradda ay imaanayso ayaa haddana waxaad moodaa barakacyaal oo lookal ah oo agagaarka baydhabo ka soo baxayo dadkii beero falatada ahaa ama xoolo dhaqatada ahaa oo xoolahoodii biyo u waayey oo xoolahoodii qaarkood sida naloo sheegay hataa heer dhimasho ay gaareen degmooyinka qaarkood sida qasax dheer oo kale sida gobolka shabeellaha hoose meelo ka tirsan sida kurtuwaari oo kale waxaa naloo sheegay in dhibaatooyin xoogle ay ka jiraan saddexda gobolna abaarta inaysan ku kala yareen iyada ooy abaarta ugu sii darmatay dagaalada ay wadaan nimanka nabaddiidka ah oo dadka ku qasbay inay meelo badan ka barakacaan barakacaasay u barakacayaan hadba magaalada weyn ee dawladda ay gacanta ku hayso sidaa darteed waxaan baaq inaan u dirno aan go-aansanay golaheena aan wasiirada wasaaradaha ay qusayso iyo maamulka gobolka iyo inti kale ee maamulkan ka tirsan ee ujeeda dhibaatada taaganba ka maamul ahaan waxaan go-aansanay inaan baaq u jeedino marka ugu horeysa ilaahay aan uga barino dadka in roobkii uu dib ugu soo celiyey wax la baryo ilaah baa ugu weyn kadibna international community donors wax bixiyo un-ka local n g o ska international n g o ga muxuu ahaa dowladda federaalka ah dadka maamulada gobollada iyo degmooyinka inay digto ka digtoonaadaan dadka badan ee ku soo socdo ayagana ay ka qayb qaataan qayladhaantaasi waxaan kaloo baaq u jeedinaynaa inay u gurmadaan dadka ka soo jeeda maamulka saddexda gobol ee jooga dibadaha ku nool ee awooda wax alla wixii awoodooda ah inay la soo gaaraan qof kasta deegaankiis waa yaqaanaa dhibaatada ka jirta example marka aan soo qaato gobolka shabeellaha hoose jidka dheer ee baraaba taga ilaa iyo xamar isku xira wixii dhinaca xeebta ka xiga waxaa ka taagan abaaro aada u weyn biyo la-aan iyo dhibkii ay wadeen nimankii nabaddiidka ahaa dhinaca webiga xaggiisii oo laga faa'iidaysan lahaana waxaa haysta dadka beeralayda ahaa kanaaladii biyaha mari lahaayeen oo baaba'ay iyo nabadgelyo darro ayaa isugu darbatay sidaas ayaa waxay ku noqotay iyadana micnaha gobolkii waddanka ugu hodansanaa inay abaarta saamayso gobolka baaysi si la mid ah ma laha meelo badan oo biyo ay galeen sidaa darteed dadku waxay soo raadsanayaan meelaha biyaha jira sidaasaa culeys badan ugu yimid magaaladan baydhabo waxaa kaloo jiro dhibaatooyinka ka dhacay tiyeglow dad badan oo barakacay oo ayagana ku biiray magaalada xudur dadkaas naftooda waxay u baahan yihiin taageerid bini-aadinimo marka caalamka enji-oda micnaha qeybaha kala duwan ee bulshada dowladda federaalka ah waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay gurma deg deg oo la soo gaaraan wasiiradeena anagoo ka- micnaha wasaaradeena magacooda ku hadlayna ka sakow ayaan haddana waxaan rabnaa iduu ilaah raalli ka noqdo eh, inaan magaca dawladda ku caddayna maanta intaana wasaaradood assessmentigaa samaynay dadkii wakiilada nooga ahaa degmooyinka markay tageen waxaa soo baxday abaad baahsan inay soo food saartay sidaa darteed eh, deg deg kaalmo ayaan u filanaynaa eh, baaqaasna waxaa waaye dawladda koonfur galbeeda ugu horeyso waxaa laga rabaa inaan isxilqaano kadibna dawladda federaalka kadibna ay u gudbaan hay-adaha caalamka ee ee deeqaha bixiyo sida hay-adaha jooga gobollada ay maamulkan ka taliyaan waxaan ka codsanaynaa inay u soo jeestaan dhinaca bini'aadanimada waxaan ka codsanaynaa hay-adda oja ee bini'aadanimada qaabilsan inay baaqeena meesha ka qaado ay u gudbiso hay-adaha caalamka Eh, sidaa daraaddeed eh, baaqeena ama press eh, statementiga maanta aan soo saarnay eh, kaas ayuu ku saabsan yahay wasiiradii line ministerska ahaa ayaana eh, arrintaas soo jeedinaya Eh, maamulada goboladii degmooyinkana waxaan ka codsanaynaa iyagana inay micnaha baaqyada baaq la mid ah u jeediyaan hay-adaha samafalka waa mahadsantihin
warshada isbuunyada shaakir shoobtay adduunkun sharaftiis guura sheekadan dheeratay shankimadalen weydeeray shoobtooy ha afjarno shooblow runtaw shinkimadalen weydeeri ilow shuruud sheegdhow sharuuda shoobtay diyaara shaaku qaadba maxbuubi muntaas barmadoobaga shaakir homon inka dhekaana shaas isaarta isku dhaafa sheekana maniska kooyana
shansin ii dheeraada sheekadan dareertay shuruudamanku bahaayo shakalaan shandhay gudaaje shoobtooy oo luwareeg shoori mishilayow shuruud
barnaamijka kulanka warsanya dhegaystayaal weliila darartan idaacadda warsane magaalada baydhabo ayaanu dhugusadahay tan qodobka kale ee barnaamijka hamiinimadan uuna ka fiiraan waliba usanagdaya maxkamadda ciidamada qalabka wada ee dowladda soomaaliya waliba inta badan iyo fulyaas ee dilil walina dililka iyo fulyaas inta badan la sheegay ama laka eedeeyay inay badiyin dadka laka- laku tiri badanyi gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wada xasan cali nuur shuute oo arrimahaas ku jawaabow waliba is eray
waxaan filaa sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadii kusoo kas- ka horreeyey dhammaan in la fulinayo toogashooyin Ee, toogashada la fulihayey ee, waxay ku qurux badnayd ciddii taqaanay inay ta- inay- inay sheegto dadka inta badan toogashada lagu fuliyo markaan si hoose u dhaho waa dadka kasoo jeedaba m- xamar iyo kasoo jeedaba ay badan yihiinba sababta waxaa waaye dhibka idaa xamar gudihiisa ku geystaan inta badan Ee, arrinta ah in maxkamad ay xukunto oo garsooraha qofka xukuma markay toogasho lagu fuyo alla lagu xukumayo garsooraha qofka uu xukumayana aqoon dambaba uma lahaba kaliya wuxuu miisaamaa dembiga lagu eedeynaya qofkan eh, caddaynta intay la eg tahay dembigiisa loogu miisaamaa kadibna go-aan kasoo saaraa sabab ku kalifi karta garsoore inuu qofkan waa qof laandheero ah iyo qofkan waa qof eh, mataqaanaa eh, kii ah la- laan kale ah eh, qurac kale ah saas darteed xukun uu ku salaysa ku kaliif karta ma jirta sababto ama u yaqaan garsooraha qofka uu xukumaya qabiilkiisa lama fiiriyo wax lama fiiriyo maalinta uu maxkamadda fadhiisanaya aa la horkeenaa kadibna eedeysa xeeryaalayaha iyo dhina iyo abukaataha doodoodu dhegeystaa doodaas labadooda ciddii caddayma saxa garsoorka hor dhigto iyo go-aankiisa ku saleeyaa Ee, ma ku saleeyo ee, qofka marka hore inuu la keeno inta dhaho ma- yaa tahay reer hebel islamaba gaaraan garsooraha oo garsooraha waxaaba shardi u ah inuu dacwada waxba kala soconin si markuu dacwo qaadayo waxaaba shardi u ah si uu labada dhinac cadaalad u noqdo dhinacyada dacwada u dhegeysto waxaa shardi u ah garsoorku inuunan ahayn mid la socdo eedeysanaha waxa lagu eedeynayo dembigan lagu eedeynaya inuu hore ula soconin shuruudda eedeysanaha yaaba garsooraha ka reebta dacwaday kamid tahayba
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wada xasan cali nuur oo ku jawaabay eedeymo maxkamadda lahanjeedii iyo kaasahay weli barnaamijka kulanka warsan yaa dhugunsadaaytan qayboo dhexe ee kulankaasi deerin dhegaystayaal idaacadda warsan geeka waliba ayaa qabatay dood ku saabsan shaqo abuur sida shaqalanka sameeya ama shaqalanka abuur kor dhallinyarada koonfur galbeed gaar ahaana dhallinyarada reer baydhabo welina shukri ismaaciil axmed oo warsan ku tirsan iyo dood dhadhigtay qaar ku tirsan shacabka ama dhallinyarada reer baydhabo oo iyona fikirka iyo ku qaban qaabkii lanka soo bilahay shaqo dhallinyarada iyo ku dhiibigan
dhallinyarada eh, deegaanka koonfur galbeed eh, iyada shaqa baarsan yarta
هاني أرضي ولا كبيان وتا سكندري سكول كبيان وتا معايا إني معناها والبدن وتحصيل بدن يحلم مهلان هاني كلا شغل هاني نجرام ومعناها جرام يون لكن قاب قاب كلان كبها كرة أما شقابور لان كسوبي كرة بدن ت أرر بدن أو جرام إني معناها متطوعين وإسكال ميسن بدن أو معناها جرام لكن وي واي واي دو إلا هذا way ballan baahanya in la suubiyo tababaro oo sida electricianka oo kale in iskuulaad lan furo oo walka baradaan mechanical iskuulaad badan lan furo macnaha inay ka baradaan macnaha najaar hataa kasne way ballan baahanya in macnaha faniyad maaliyad la siiyo wala oo macnaha lan abuuro dhaqaale lan abuuro dhinaca sportska masiila ka kaabo macnaha si maskaxdiyo lan walanka koriyo macnaha iyona in naqdaan dad himo leh inay naqdaan سرتي لانك بي كور شقا معناها اني شقا بور لانك سو بي لو يلا كور قاب كسا جرا معناها اني ولا لانك هلا كور اني هيدا عاويان هلا ساسا قبان فاكرين اهانتي isna su-aalan n adin wayba ku mid tahay n gebdho reer baydhaba n gebdho badanna jaran oo n shaqo an haysan marka gebdhowaas dhalinyarada ee se shaqo abuur lanka samay karo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه أنا أوتي والكي محمد ميلوس كويدي كلسي جان قادو horta magaalada shaqalaan-eed aan bacsanaa jarta dhalinyaro haato si dhalinyaradan ka badatooba dhalinyarona markii la yaraawo migal iyo balaanbuun markantan balaanto horteeda aan bacsanta guryaha ka jarta haataa wali magaalada ku socda walmawalmakula dareeran markanse lahanku bii koro geega dadkaa shagalaanta hayta haan oo guriga ka jar haan banaanka roogo hitaa oo shaqalaanta haysato horta shaqa abuuris ini lansuubiyo oo iyo shaqadiitiyo farshaxankiishu haatooley qof walba uuse talentin leyo oo ilaahayba kamanaysade dadka dhan isku mid mee intiiyo habandhikadan sidii ha kabandhikada lahaayeenna markan gacan lakusi tan kale jartolib waa intiiyo fursadoogaas oo jaro uba taalan sidii kuka faa'iidaysada lahayn intii garab lakasii dadkii umarkii horeba guriga ka jaray oo magaaladii baan la socon haddana haddii fursadoo iyo hay sidee mase lasii lahay cariiri laku geli eeda waliba meel iyadaha ku kabsaasa managad korka hase haatee wali jareha meel oo farshaxan iyo wala laga baro haanas markiioo baradaan kabacdi folo ablaka suubiyo oo dadkii shaqadii ha ku baraday intiioo meel lan hagaajiye sidii oo ka shagaysada fadeen oo dhiiragelin badan la siiya iyo horta eedan ka baahanye oo ku moqon dhiirigelintaas eedan kulan ku moqonto maybe dada ilaansaar laha bare waliyo meeliyo kasuubi ayaan walay ilaansaarki qof walbi diitiyo in la galbade wal mahay qalab mahay qofaa saasoo kale sharqaan laha bare qofaa cunto karis laha bare qof shaqaalaysiyo mise meelo cuntadii aad habarat inati dalka karyayoba kasaase wali faas adin meelo seeto lakoosho qaalageliyo wali faase walay ka meelaha ka bandhagat markan fursadooyin kasidii lakuka faa'iidaysi faa ini garab lakasi hase ahaatee dhiirigelin badanna la geliyay dadkaasi ana meelo
bismillahi raxmaan raxiim sida hor lan sheegay magaaladan tan e way ku jireen shaqo la-aan dhan walba saamayaas oo aragteeda magal aan lahayno bala aan lahayno dhalinyarada dhammaantiye ka kulmanta iyo jarta shaqalaantaas way liinku baha kore sida horba liin sheegay in horta dadka awalan dhalinyarada ee wacyigelina liin sameeya tariidin badan liin sameeya in sheegada meelo badan nanas sheena wal badan liin sheega aan baahanyiin tan kale ini walla bara lanka haddii isu walba barada adi walba markiin ku baha shaqo isu raadsadee mas isyaban kooyaas runtii dad weeragaas walbaraday oo aragteeda dhalinyaro ahoo darjiime fadhiyaano fadhi ku darar ahoo oo ka sheekaysadaaan leh warnayahow hebel hebel hadda ka hor bahi ee aragdayada ee inta maray suudaanga maray inta ku dhiyay saasahaaye ameerkii rog unuun inta rogna niyow hadda ee maynkuguduba koran unuuna may sameeya koran walaalku sheekado way buwaa kowaaba bahi kobada ka dhimad ee moy ang muuqday madankii bahi kan dhimad atam aragaya weyliina kii bahi nolol fayla ka nolol barnoy waxyaabahaas ka sheekadaya waxyaabahaas marka may liin guduba kara in dadka horta kowda wacyiga gelina badan liin samay oo walayo hayti wal oo aragtay ada ee qaab aan lahayn in in liin sheega horta walan baahanyi tan kala in wala bar wala la baraw mi ini aragteeda iskuulaad liin furo mise meelo oo farshaxanaya oo faryaamada la bara dhalinyarta in eh, inshaagada eh, harqaamada la bara iniyo aragtay eh, qaybaha korontada oo electronic la bara si markan aragdeed walaago sayidgid xaanku kanagadano hamisho ngala hamishaqa ngala oo miiloyo kukusheekadaayaan nagadaan hadda ka leeyin aragdeed seliin tahriibayo kukusheekadaayaan nagadaan niyow eh, miil- eh, seliin shaqaysade mase eh, shaqada adasaday ata kii kale haayne mase hataa fursadan leen hataa ini kan kale kula sheekada mase er eh, niyow eh, miilon oo adag ka shaqeeyaasa qaabme mase aragdeeda miil kale walla ka furahayo mase eh, insheegada wal helo kore ini kusheekadano oo aragteeda saas la weela iyo muhiim ilayana waana intaa ka gaabsada
een hadalka way baa ku baxay een dhalinyarada antii een wacyigelin lan samay ayna ku fadantii een wacyigelintaas een ans- bismillahi raxmaan raxiim Eh, way liin u baahan yaha dadka wacyigelinta sameeyow Eh, dadka ilaahay eh, wala fahamsi mise aragdeeda mas-uuliyiinta ah oo og in tahriibka inshagada eh, wal faa'iide le usasheena un lahayna dhibaato maahayna khayr liin kula kulmaana way kumad ahaasada dadka maamulada Eh, wadan alla wadanka sida hata gobolka baay maamulka gobolka baay ka dhisan oo kale iyo liinku baahanyi dadka hay-adaha oo inshaagada eh, barnaamijyadaasay eh, fahamsan inayo aragteeda gacan ku jeysdan eh, yaa aragteeda liinku baahanyi sida maamulka hay-adaha iyo dadka kaloo lamid ah bulshada noocyada shala duwan oo barnaamijyadan fahamsan een axmed een aylan ku fade een wacyigelintan tis iyo sameeya
Een, horta ururo jiraan oo mutawiciin ah oo dhalinyaro ah oo ayaga eh, iska howlgeliyey jiraan inay suubiyaan yoolanka baahanya horta inay suubiyaan somali youth voluntary group balaaraa jira association ah so inay macnaha yoolanka baahanya inay maalintaas ka ay ka howlgalaan weli doodii een se shaqo abuur ama se shaqo lanka sameeyo koo dhalinyarada een yaka guda jirna een um, nuurta een way baa jare een gabdho badan a sheegtay oo dhalinyare oo walbadan een farsamyaana walbadan yo habaradeen een oo haddana markiyo aqoon lahaadan yo manateediyo kalaabadeen marka een ma is eri koroyo isdiidahayana oo een man ka horan galeen wallaahi aan hega kay maya goos qofka hoos isliidaa markii horeba mahaanbaheen danti ushawadii markii hore banaanka sheentay ilaa hadda jartee laha aaminsano horta qofka biniaadamka ee caqabad badan la kulama karo hooni hoos ha ku bilaayo hona kor ha ku bilaawo dhatiyo un horta eh, bulshada titan wali aaminsanta anti bilaanba horta banaanka aniin baha korno oo iyada ida shaqada tiitiya iyo layka anfacaas hoob iyada languursana waliyarfaday waalidiinta dhalan inay fursad ansiyaan intii ariito iyo iyada dhali banaanka ambata adduunkan lan welb walaa iso maskantiis musa murujay balaan hadda muruq walma kasheena korto inti maskaxa wal kasheenta masheeg parenting horta wali ku codsada lahaa intii fursad ansiyaan oo iyada nolola tiitiya dib u habeen mise isbedel in iyada ka suufid un haddana wali qabnay ha dad oo odayaal dhaqameed odayaalkaasna markan hoob iyado bulshada kiciyaano intii gabarto walbadan hasaaro korto horto dadka ngeeka dhegdiyo leyin waliba bulshada tiidan wal- oda- oday dhaqameedku hoob iyo wal has eran ariito wal baratoy wal iyo barati garab hay kasiyoy wal suubsatoy hoob leer waliba anti meel dheer dheer seeda fadhi aaminsana haddana madaxda tiidan waliba meel wali aragaasi hadda bilaan ku shaqeeyo korta laleey sabab may bilaan in shaqeeyo waayt waliba ani qofka fursad lan siiyo horta intii isa suubii kora ini kale waliba aaminsana una bilaantay inuuna suubii korno wal oo migalka aan suubii korno waliba eh, hoob anagata dhanaga juhdiga mise haadhawaa hoob anagata intii una in badan ku ku ku badayno dhigi korto bilaanto wali diyaaran ay tahay intii iska waxu qabsa dadkan ka firfircoonoy tahay hantadiyo mise maalshoo geliyaw diyaar wali inay tahay intiyo u qayb qaada dadkan hay-adoon wiigna wali leeray bilaanta fursad siyayan laakiin anama iilee fulaana fursad siyayan in badan bilaanta walaa agenda taasa jeeringa leeray waan anama iilee laakiin wali fadaa intii meel walba bilaanta wasaarado haatoy meelo kale haatoy oo ilo dhaqaalo intii bilaanta lambadi yaa rajeey lahayn eed eed meel las eri karo oo een gabartaas een iyo meel walba ka yarin way oga gabdho een meesheeni yaraantaas iyo een liiditaanka dadka kala diidaa
bismillahi raxmaan raxiim Eh, way sheentay tanyeerahayti awalan walbarashalaan gashaantii sida ee gabarta walaalay horan ku dhawaajiday ee dadkan ma aaminsan in gabar walbarada korto ma aaminsan aan walheed ku horeeyay laakiin dhowrkan sano hoo way malaysa in laha ku kabadahay ee waxyaabaha oo balaanta diban dhaki way ku mid ahaa gabarta way argaas yarka iyo la dhaladii dugsi la jeeyay yaana way laleeyaha iyaalka dugsi jirana walan karay marka dugsiga maltusaw way laleeyaha unugii iyo la dhaladii ama kuwiina misku yaraay way liindare iskuula liindare way laleeya walaalada walan karay maba ma aaminsanba inay insheegada balaanbo walbara la korto mase aragda qaybaha horumarinta biya kuqiibgaada la kortoba iyan aaminsanayna laakiin ana way kasifeeyey kore ini dhanka wala barashada ini gabruba ku yiriino mase waalidiinta naftiisa toos hoogan la saaraay iyo aaminsanaan weli doodii iyo ka guda jirna dhalinyarada inta badan waybay isticmaalayaan tahriiba isticmaalayaan tahriibkaas oyo deegaanadii kutabayaan oyo wadamo shisheeye ka galayaan taasna maylas ergon walaahi tan yarahayti maylas ero koree lanka dhalinyarada ah haddii isu inshaagaad barbaaro walbarashada iyo waxyaabahaas isu handhamaadan madii isu shaqo la siiye mase meelhiblay mase hay-adan la jeeye mase xafiiskan ka shaqayler mase howlun sadaweel mase dukaankan gad la ero mase saweel la ero managada fadna ini isu tahriiba ma dhiyo fadna laakiin qaabka hadda tahriibka an dhiyaw mase dhalinyarta ka kalifaasa way aha lanka wala barade haddii isu walbarada meel isu jaamacadaha ku bahi wel isu dhabadow ma leh dan alla danti isu leeyi isu walhambarade ma helo koro marka lanka way ka fikirayay in isu baho banaankaas aan baho meelogaasay ka dhiyo badaas ka dhimada danta ka lifaas maya koo walba malaha baran isyun way ka dayday lankan kale wadankii shaqa ma ku jirta maamul oo hata shal haga hayo leh wasaarad hebel ayaa aragtay ada shaqaale intan elinku baahan yahay leeyma leh adduunka dhan iska akhrin marka dhalinyarada waxyaabaha ee tahriibka ka kalifa shaqa darada oo magaalada ku jirta iyo madaas ka noolaan yeesheena korta gabaan runtiisu waaye saaxiibkay jooga isu sheegay runtiisu laakiin way baa jirtee tahriibka way bay qasabee dhalinyarada ka qasabee dhaqaala doon dhaqaala raadin way argaayana lankoo macnaha dhaqaala le reerkoo dhaqaala le waa la sii argaaya inuu rajo dhaqaalaan lahayn taasna sababaas tan kale way sababaase burburka macnaha qaybsanaanta dalka mankan dhalinyarada waa la barday iskuula dhikadii waa la barday jaamacada ka bay way la kayaabay inuusan baa korne magaalo kale ban seedo korna magaalo soomaaliya kamid ah sababtoo ma shabaab haysata haddii nafaca la taataa usan seedo korna koobsada leeyi ma arday inta kahayd ardayga naftisheega riskiga galo saas daraadiya wayba nololiyo khatar ka jirta kartiyo inaan bahaayaan qaara jaamacad inaan la dilay iskuolka imtixaana ka saabta wasaaradda siin ka qaadimay taan dhimadaaya saas daraadiya ku jirta macnaa inay aan bahaan saasoo hoos dhaqaalaan haysan laakiin hoos dhaqaala hela faday ama macnaha shaqa abuur lan suu bii faday way la kayaaba lahayn isku yeli siro san dhaqaal shaqadiisa qabsa
hobbo kusii qaada meelo walaalkay maxamediis kuku tabi qofka horse haddii is walhabarada oo meeluus waxbarashadiitiisusa ka kakasii wada mase wax soo saarku le kusheeno waayo buusanagada weli ingmale inta nololuus hata ka jaarta mee nolol cusub usa raadiy horta adduunka intiisu nolol cusub weydiiyo maskantiis geliyo markaasaa badan iyo walaan iyo dhamashadan iyo saxarahan iyo oonkan iyo rafaadkan dhan ma argo hiigsije waliilay baa nolol cusub ii saroogi dhadheeray meelika taali silka seedan ma og laakiin walaase hamushay wiin eh baraarujin feela mahay sidan waalidkiina hoobisu walhaka marka horta iskuula lahaka mashquule wala laha koobiye walba man argaas nolola dhanba waliba to kale kuka mashquulsanta laakiin markaad iskuulkii hadhamayd waalidkii kaleyn kaantaneenku ka waxmatarayo mashaqay sidaasoo lakaleeyay habada injeerada hoogii hore quflaha kiinka dhiibay lahakiin taraaraxya hooslaha kiinku dhiibow aad horta taasi olinii jab hoog lee kiisheenas inaad walban qobsada korne walban hayne dadnimadii taamiil nku dhiyaas dantolikii qasabaase markan at least idiitin haada inaad ku tabto meel kalan bata bahowkaas la aaminsanta qofkoo maskantiis wax soo saar baan lahayn aan shaqeeyana geeko hunduraha miinka hunduraha kaa wallay aam walib waa waliil ka fikiraya waxyaalo badan intiisu qofdigo ka fikiraya intiisu hool dhao ka fikiraya intiisu drag isticmaalo ka fikiraya markan maskanto oo walbalanka shaqeeyan wali la eray walwalba hun waxun waliba kuuma masqantan oo lala fadhiilanjahun duraayo ha kahaayo walbii shaqowdaan lahayn idleness is the mother of the all evil, evil things yaraan markan markan waxyaalo hoolinka quseeya shaqalaanta iyo waxyaalahaas lay hooseeday the other thing balaantan waa la erfaday gabartan hoobyeeda guursati horse dadkii soo shaqa ma siyaayan walinka siyaanay wala yaraayana lankeeda guursatiyaa ka fiiriyaan ka beesgaraayan wala yaraayana qabiil hebla guursati iyaalgii familkaas la iskule uniba manaytirsan qabiilkii kalena ma eraan habartooshishey qabtay un habartooshishey meninshas usalay walasiyaan markan balaantoolanagatay dherigii lamada geesku gubri intana manroong intana manro markan mostil walika qasabaase balaantan soo shagalaanagda iyadoo lanfi inka beesgarayow lankeeda guursi shaqlaantaas oo dhalinyaradan haysata koonfur galbeed wasaarad dhalinyaraleta ku warqabta arintaa islatina
ها وزارة معناها كورة خبطة مع فنيدي يوبيل هايتي أجر سماعي كورة خبطة إن ونقنا مرك ويوا إن أوركا متوعين كالأميرة الصومالية يا إيت معناها وما رمتسيتون إن يخصي وسي هول جرين تاون بدن معناها إن معناها وانك قوضان أرقني أوركا لغاو أرقني لكن وزارة الأميرة كل بقى شيء شكون وزارة يدواي لكن ولا هاد دقيقة هاد موقض يقوم بدن أرقني
okay taniyadaha ay tii wasaaradda naftiyaba insheegada iniye fanba an hayna yaaba fanka an hayna weeragaasa qof agaasi ma aho aragteeda lan masheer an la hayna naftiisba iska an shaqeeyahay sida hata wasaaradoon gobolka baay kulli shooba aragdeeda iska walan qabso inay laga shaqeeya wasaarad oo hadda fan toos aho ama dad sheena ka maalgeliyi karto mise aragtay ada ee dhallinyaradii ay shaqaan ka abuurto xillibaba injarna ana saase aaminsana walow madi hala fanna habandhiga fati alen dalkiye walan haytiya roogda gabagabadii doodana may baaqa dara lahayte maadaama isin ur isin eteng oo dharaqaqaw dhalinyarada
baaqoindiraan manaa heedaha manaha bixiya dhaqaalaha ku bixiya manaha samafalka ku bixiya inay ku gargaaraan shaqasiinta ama abuuritaanka shaqooyinka dhalinyarada gagaaranyataas ayaa
anina weli ka darsada lahay horta una bulsho ana bulshada tiidayn wali waa bulshadan balaaran intii hay-ado yes jaran laakiin bulshada tiidayn dhalinyarada laf dhabartu hoob dad bahan oo tahriib galan dhamaaday uninoo dhamaden hoob iyo dalsho rooganoo walka qobsidan wadan horta dhalinyaran lahayna lafdhabarta male lan lafdhabarta lakubiyin walibwa ma fadheeda kor walba ma suubsada kor markan intii bulshada tiidan oo koonfur galbeed ahaan ogaata intii dhalinyarada erta lafdhabarta bulshada oo walwalba lan walba sidii aan kakaa ka taagi rafaday urur walba oo oo voluntary eh oo youth eh oo dadkaasay wal aan qobasho ka katalajar antiyo saakuleya because on hata geeka dad qaniya en walba ma waaysanaynay dukaame mise hantidan ka weyn waliba uni le ka faanahayn alxamdulilah wali la faday dadkaasi intiyo shaqa abuur iyo siyan intiyada dukaanka siido intiya shaqa ku helaaska sugtar maahayna inaad tahriib tahriibka markii la qabsado qofka meel waa saxaraa laga qabsoo shan kunta mankun way ku biye hata maysiyo haddaba roogeen nololaka hayte oo galanto ka jare muleer lahay dadka oo waalidiinta oo dhalinyarada ganacsatada gobol kujeeta south west intii oo dhalinyarada tiidiyo waqti giliyaan iyo juhdi iyo maal jonquuran oo wax soo saar faylaha ku saaradan antaasaa ka baraarujila
waayahay dhegeystayaal doodaas waliba ay ahay tahay dood ku saabsan sidii dhallinyarada shaqa abuur loonga soo biin lahay shukri ismaaciil axmed ayaa doodaas dhadhigtii qaar ku tirsan dhalinyarada dooda ku qiibgalaasi barnaamijkii kulanku warsanyaan dambeyti guud ahaanba barnaamijkii oo kiisan kurdaratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo meelaasa ka gabagabaaye mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo sida cali muuse maxamed ateer ayaa barnaamijka hawada saareen hantiuna kulankan kulanka higreed unku kulmaan waliba sankuku tabay sidaas iyo hamiinkeeda